dhallinyaradan bilooyin ka hor ma aysan haysan matoor ay ku shaqaystaan oo ay gawaarida u isticmaalaan dhaqidooda balse haatan waxa ay haystaan matooro shaqada u fududeynaya waxayna gaarinkii ay dhaqaanba ay ka qaataan saddex doolar ama laba doolar iyo bar waxay sheegeen in matooradan ay dad kale ka caawiyeen islamarkaasina maalinkii ay u diraan shan doolar dadka matoorka iskale sidoo kale dhallinyaradan ayaa sheegay in ay rajeynayaan horumar intaa ka duwan islamarkaasina ay jeclaan lahaayeen shaqooyin kale oo uga fudud shaqadan haddaba dhallinyaradan oo u badan kuwa da'yar islamarkaasina lacagaha ay shaqaystaan qoysaskooda ku biila qaarkoodna ay reere u joogaan ayaan wax ka weydiinay qaabka ay u shaqeeyaan iyo sida noloshoodu ay ugu maareeyaan maxamuud samcan firijiyaa layidhahaa anaa kulaala meeshii macnaa olombikan ka shaqaysnaa olombikaadi gaariyaashaan ku dhaqnaa gaariyna alaa gaari saddex doolaraan ku dhaqnaa saddex doolaraan ku dhaqnaa ilaa saddex doolar maalin walba ma ka helaysaa mar mar soo asii waayaad macnaa saddex mar laba doolar aa lagu siinaa mar laba doolar iyo bar ay badan tahay laba bilood miilahaas oo kaleeto aan iska widnaa caruur adi ilaa toddoba oo kaleeto ay joogaan aan ku biishnaa
magacaygu waa nuur cabdiqaadir xuseen cabdulle waxaan joogaa olombik waxaana ku dhaqnaa gaariyaasha gaariyaashan waxaa ku dhaqnaa saddex doolar marka marba waa si maalin ilaa waxaa laga yaabaa nin maanta dhan shaqeynayo oo shaqo meelahan u joogo inaad ka qaadatid saddex doolar iyo afar doolar marka olombiga hadda sidaas waa iska shaqaysanaa waxaan dhihi lahaa haddii oo na sii hormarsiin lahayna dowladdan ka codsanaynaa inay hor noo sii hormarsiiyaan horay gacanteenna ku dhaqi jirnay marka dadka baabuurta u dhaqi jirnay baa matooray keensadeen waxay dhaheen marka maalintii shan doolar aan igala rabaa matoorka waan ku shaqaysanaysiin saas anaa ugu shaqaysanaa matoorada adii maalin waxaa laga yaaba inaan la shaqeyna afar doolar maalinna saddex doolar loo tuuro saas waaye marka marna shan doolar markii la shaqeeyo shaqadan waxaan ku soo biiray meeshaan iyadoo matooro yaalin eber ah gacanteennan baabuurta ku dhaqi jirnay ilaa iyo dhowr sano aniga la dhaha asad maxmed nuur waxaan ka shaqeeya gaarigaan dhaqaa meeshaan marro ayaa ammaaday shan bir oo kale aan jooga gaaraan ka dhaqna maalintii side laba doolar aan qaata dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in maalmaha ay isugu mid u ahayn maalinna ay lacaga badan shaqaystaan halka maalmaha qaarna ay laba doolar oo keliya ay helaan